bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal meel walbisin rogdan welibaasin leahamiin faylaah ka dhowaada warkii hamiignama idaacadda warsana qodobaduna siinkahayna isagna ka dheegi doontaan oo ka haddii ilaahay ara welibaa ku mid ah war murtiyadlah ku saaraya shirkii heer ilaaliyaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka maamulka koonfur galbeed oo ka hadalaya aramo la xiriira barakacyaalka qaar ku mid a dhakaatiirta magaalada beledweyne ayaa ka hadaleen cudurrada ankabadana xidlaga fatahaada saameyaasa webiga shabeelle ka dhaladow xasan sheekh mahmuud welib waa madaweynigii hore ee dalka soomaaliya uusana weliba walaac ka muujiyay xaalada la xiriira arrimo ka taagan dalka madawiine farmaajo weliba diray magaalada new york ee dalka maraykanka xisbiga sheekh shariif sheekh axmed oo uusa kadigi faragelin wargorodka soomaaliyeed oo iyo sheekh shariif idiiska boogdeen guud ahaan weliba la hakadiyay diyaarado ambahaw kismaayo sheekh shariif ousa dowladda anshaagii inti iyo wadana burburin waana lanka aqbali doona armogasay daacish weliba iyo habandhigday ciidamo cusub oo iyo ha ku biireen jubbaland oo iyo dowladda dhexe ka eeday tnt iyo ka haysata cunsuriyad iyo hanjabaad haddaba mayka arti jubbaland khayraadi sheekh shariif ee kismaayo akhbaaraadka binaanka una oo ka siin hayna dhugunsadayaal haddii ilaahay ara isagna ka dheegaasana idaacadda warsana weliba ku mid ah arabti israa'iil oo iyo ka horjeesadeen reedun doorashada benyamin netanyahu
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiignimo asliinow talaadiyaha galahayta taariikhda weliba iyo ka eedinta labaatii kow bili sagaalaad lama kun tumi sagaal haanas weliba hayana warkii oo kooban haddana ha ka dhowaada usigiyo fisan war murtiyadlah ku saaraya shirki heer ilaaliyaalka iyo warbixinsiinka hadayna dhugunsiyaal shukri ismaaciil axmed iyo horey ninka sii wadaas qodobkaas hirowka shirweynaga qaran ee heer ilaaliyaalka dalka yowey baa ku qayb galay wasiiro ku tirsan koonfur galbeed maamulka gobolka baaya guddoomiyaha maxkamadda kore ee koonfur galbeed heer ilaaliyaalka maamul goboleedyada i heer ilaaliyaga qaranka ee soomaaliya shirkan oo dareerisada maalmooda yalla ka-ansixii heer hoosaadka ururka heer ilaaliyaasha soomaaliyeed weybana laka doorday xubnoogii guddiga fuliyowka heer hoosaadka oo ka kooban dhammaan maamul goboleedyada dalka gabagabadii shirka iyo weyba laagu saaray war murtiyada weybana saxaafadan akhriyaya doctor axmed muuminga waxaa lasla soo laysla qaatay lana ansixiyey in la mideeyo dukumiintiyada ay xeer ilaalintu ku shaqayso sida xaashida eeda iyo warqadda dhakhtarka ee dhaawac muujinta toddobo waxa ay xeer ilaaliyaashu soo bandhigeen waayo aragnimada ku aadan tacadiyada jinsiga waxaana layska qaatay in dowlad goboleedyada dhammaan laga sameeyo qeyb gaar ah oo ka shaqaysa dembiyada tacadiga jinsiga g s g b v unit shirweynaha waxa uu ansixiyey xeer hoosaadka ururka xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed toban waxaa la isla dhisay lana ansixiyey guddiga fulinta ee ururka xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed guddoomiyaha maxkamadda kore ee koonfur galbeed axmed cali muuse iyo bogaadi dhammaan xeer ilaaliyaalka maamul goboleedyada dalka ayna isla afgarteen warmurtiyeedkii hadda horteeda laga akhriyey run ahaantii haddii aada iyo aada loo dhuuxo la dareemi karo qiimaha warmutiyeedkaas uu leeyahay dhammaantiisi asagoo warmutiyeedka uu qiimo badnaay haddaan ka xuso waxyaalaha maanta anaga oo aada iyo aada ugu baxnayn meeshaan aan ka helnay waxaana daroolka ee warqadda la miideeyay ee aadan in la helo soomaaliya oo dhan hal eeg oo qofka eedeysanaha lagu qoro hal system ama hal qaab waxay ka turjumaysaa in soomaaliya markaan ay garsoonkii iyo soo ifbixiisi iyo inuu soo naalay cadaynay xeeridhaariga guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahira ya sheegay intii la dhumi xuquuqdiyoolaha ayanga dhammaan hay-ado garsoorka ay ka horgalayeen dalka soomaaliya il aada looga dooday waxaa kamid ahaa madax banaanida garsoorka oo runtii la-aantiis aanu xeraalyaalna shaqayn karin garsoorna shaqayn karin boolisna usan shaqayn karin maxaa yeelay haddii faragelin joogto ah ay ay ku jirto mar walba hawsha garsoorka way liicmaysaa waayo waxaa faragelintaa keenaya in madaxda ama mas-uuliyiinta ama hay-adaha kaleba ay mar walba saameyn ku yeeshaan go-aanka xeeraalyaha iyo go-aanka dambi baaraha iyo go-aanka garsooraha arrintaa meeshaa marka cadaalad darrada la tabanayo wax weyn bay ka tahay faragelinta waxaa waxaan ognahay case kasta oo oo oo ama xeeraali yimaada waxaa daba socda madax waxaa daba socda ganacsato waxaa daba socda mas-uuliyiin waxaa daba socda ganacsato nooc walba leh xildhibaano cid walba waxay keeneen waxay u socdaan inay ka leexiyaan cadaaladii uu gaari lahaa ama xeraalyahaas ama dabibaarahaas ama
ciidan mahadsanti shukri bidhaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maareyntii oo masiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabduqaadir sheekh cali baraka waliba uska hadalay arrimo la xiriira dhibaatooyinka barakacayaalka magaalada tambaydhawa maxamuud cali cabdulaahi gaabsha iyo qodobkaasnin faahfaahiye inta badanba magaalada baydhabo waliba ka noola dad badan ayaa ka noolinga maqrigashiimeedka kayaala bilidka baydhaba waa neonqaysana deeq gargaare saasatana waliba sii kordhahye tirada barakacayaalka ee ka noola magaalada baydhaba dhammaan barakacayaalkan mahaysanga deeq gargaare oo ka falanga hataba sidiya waa laga qabatay wasaaradda arrimo gargaarka iyo weliba maareynta masiibooyinka soon walbada unun ka ogaana weliba unun la xiriirnaya cabduqaadir cali baraka oo eh wasiir ku-higeenka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya us-oona ku warbi arrimo la xiriira walanqabadowka moorgashiimeedka kayaala iyo weliba hambogtaale ka noola magaalada baydhaba waa kuwa cabduqaadir cali baraka oo eh wasiir ku-higeenka arrimo gargaarka maareynta iyo masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo arrintaasiiti uuna walku weydini runtii wasaaradda gargaarka iyo arrimaha gargaarka iyo maalinta masiibooyinka way watay howlgaleynta culus oo iyo kaadegasa bulshada ku nool ee guud ahaan koonfur galbeed waxaanu soo runtii qobo meelare baahi weynayay wasaaradiyo ku caawida dinada meelera dejinta iyo daryeelka iyo wadaweydiyasha runtii doorka weyn muhiima wasaaradda deelaayta ama mulwada marka inshallah dadka bogtaalena guud ahaan wa ilaahi subxaana watacaala ku tuugan iniyo horta meelarayo deegaanadii ku qoyan iyo aadanay barwaaqo iyo nebidayo kaasaniyo kamidaba laakiin intay marti leeyihiin dadshooyo dowladiyo dhexroogan way dowladda xidad ku saaran tahay inay meelarayo dadkaas bogtaale ee la deji walaaliyo ku nool kalena weydii سلمدا ولبا جراك أمام مصبا مع المغلا دافبا أكسيب ذاي مغلا بيدبا أو أبشو ينشنا si howlyalan dheegaya iyo weliba hano kaleed oo nololyoon fayllayna silamada hano kaleed ayo saamayti duufaana maalmoyla dhaafiba miilyodeganayan burburi oo markii horena iyo haayanba oo walboon ku tarana sida roobabka iyo weliba iriida wasiir ku-higeenka iyo weliba uuse sheegay intiyo booqdan qaar ku mid ah kaamamkaasaydi aana saydi oona dhibaatooyinkii saamaya uuse sheegay intii walan qobudi doona weliba hadlasha intaasaydi uuse ka daray intii dhibanayaalka saydi iyo ambaahinyinga manata iyo weliba ba'aya iyo weliba walyaabo kale da haddaba waa ku wasiir ku-higeenka owsu arrintan ku hadlawa qorshaha wasaaradu dadkaas inay la kormeeraan kiima roogo oo meelada kormeer ku suubiyo xanoolgeeka ani baseedi insha allah aan kalena ani baseedo doona hadii kale tiimkaa seedo doona la dareema xaaladaasi inay meelada dagaalo badan dhiyeen oo boohayaalkii kor la saareen iyo walaageedu iska rakabeen si kumeel qaran bashadin iyo dabeelo qaadiyada la dareema laakiin dadkan way fadaayana inay guryo helaan maalin badan geed iska rakabiyo kuma xaaladii ayay inta jara korta mujileedaas ama daashkaas la dhisay intuusa jara koro dareemo korna qof walbana dareemo koro meelaraay tiyo kanagadaaya waqti soolka deero ilaahay nabadiyo caafimaad iyo meelada barwaaqo kasiyo kanagadaayaan wayna baahan yahay inay meelaraay fowleda tijeysada dadkaha baraka oo weliba dad haysata xaalad bani aadanime waana yoon baahanyin gargaar noocyadii oo badan naska jara wasaaradda gargaarka iyo weliba heyado samafalkana weliba iyo saaranta mas-uuliyadda dhammaan dhibanayaalka saytiga noola deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba guud ahaanba dalka iyadan mahadsanto gaabshaa qaar ku mid ee dhakhaatiirta magaalada beledweyneya weliba iyo ka hadaleen cudurrada ankabadan xilliga fatahaada saamayaase webiga shabeelle ka dhaladow bashiir cabdulaahi cusmaan wariyaha idaacadda warsan hanku waramow magaalada beledweyne iyo qodobkaasay ninhay qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgashan galada beledweyne ayaa ka hadlay cudurrada ugu badan ee ka dhasha biyaha wasaqaysan ee ay isticmaalaan dadka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu horreyn waxaa ka hadlay abshir xaashi iyo maxamed cabdulaahi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada beledweyne waxyaalaha ugu horreeya waxaa ay soo ritaan waxaa kamid a caruurta ama dadka waaweyn oo shubanka ah ama diyaarada oo waxaan ku ihahdaa oo shubanka oo koleeraha ah oo looga cabsanaya ugu horreeya waxaa ku horreeya waxaa ku xiga malaariyada waxaa ku xiga waxyaalaha ugu daran hadda dadka waaweyn oo ku dhaca waxaa kamid a skin diseaska maadaama oo biyaha lagu dhex soconayo maqaarka ayaa xoogaa jirinayo dadka waan cudurkaas u badan ilmahan waxaa ugu badan kadib markay soo celiyaan musquulaha ay biyaha soo celiyaan ee daadka uu soo qaado wasaqdi dadka waxay cabaan ma laha ilmihii isaga dhex tacanayaan baaraseeda ka dhanaa meelahaas maaragta oo ku nool maxaa kurada bakteeriyadaas ilmihiina saasay ku qaadayaan kadibna waxaa ku dhici doona shuban shubankaas ilmihi waxa usii damari doona inay nutrition ay noqdaan ama nafaqa daro ku dhacdo markaas ay nugulhin maxaa ku dhahda wax kasta cudur xiriirka ugu horreeya ee wasaaradda caafimaadka xiriir waan leenahay maadaama uu xiriirkooda u badan yahay dhinacaas wasaaradda ama isbitaalada dowladda ee gacanta ku hayso sida isbitaalka guud ee beledweyne in xiriir ay leeyihiin wasaaradda dhinankan kale oo maxaa ku irahdaa isbitaalada barbaatiyada darkoob ay ku sameeyeen uu qoran yahay isbitaal oo maarata oo active oo maarata oo private oo shaqayso waana la shaqeynaa wasaaradda caafimaadka khaasatan wasaaradda oo hirshabeelle iyo wasaaradda dowladda federaalka kulli maxaa ku irahdaa iyo heer oo maxaa ku irahdaa federaal heerdiga iyo iyo heer gobolba waan la shaqeynaa ayaamahan dambena waxaan wadnaa inaan isku keenno oo maxaan ku irahdaa oo la helo xijmi ama ul ay ku duuli karaan dhakhaatiirtaas maadaama hadda ay ku kala firirsan yihiin magaalada beledweyne ama gobolkiina ay kula firirsan yihiin tarkoob ahaan aan sameynay magaalada beledweyne ugu yaraan waxaa jooga afartan dhakhaatiira joogta afartankaas dhakhaatiir waxaa moodaa in baahida caafimaad haddana ay furan tahay ee loo baahan yahay qaarkoodna ayna saqoonin oo maxaan ku irahdaa oo maxaan ku irahdaa weli isbaranin haddana waxaa wadnaa dadaalo badan maxaan ku irahdaa oon isugu keeni doono dhakhaatiirtaas markaan dhakhaatiirtaas isku keeno oon mideyno insha allah waxaan rabnaa inaan wax ka qabano caafimaadka iyo waxyaalaha liita ee gobolkan ay ka cabanayaan dad bulshada waxaa dhasho cudurro badan sida cudurrada faafa oo ka mid yahay shunbiyoodka iyo cudurrada ay ka yimaado duumada iyo cudurro badan kulley aan kusoo koobi karna shan dadka kulley dhakhaatiirta kulley gobolkan hiiraan joogta inta badan way u diyaarsan yihiin in yacni cudurradaas ay ka jawaabaan xilliga allaal xilliga yimaadeen kolley inkastay ka maqan tahay facilitigii iyo agabyadii kolley hawshaas ay ku fulin lahaayeen laakiin in muddo ah dhakhaatiirta ka walwalisa hiiraan ama aan ka mid ahay yacni howlahaas inay ka qabtaan inta badan way u diyaarsan yihiin way jiraan cudurro oo kolley aan gobolka hiiraan aan waxba looga qaban karin kolley haddii gobolka hiiraan wuxuu ka mid yahay maamul goboleedka hirshabeelle oo ka mid yahay waxaa ka jiro cudurro badan oo oo yacni ii sheeg oo wax looga qaban karin gobolka hiiraan sida ilmaha oo madaxa ballaaran ahoo cudurrada ay ku dhashaan kalete oo loo yaqaano hydrocapliska oo kaleto gobolka hiiraan badanaa wax ma looga qaban karo waa la gudbiyaa cudurrada ku dhaca oo kaleto beerka oo kaleto cudurro badanaa jiro oo loo diro muqdisho iyo wadanka dibadiisa sidoo kale waxay baaq u direen madaxda maamulka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya aniga hirshabeelle ka tirsanaa laakiin dhakhaatiirta ay yihiin dhakhaatiir aan xuduud lahayn oo nin dhakhtar meel uu joogo buu dhakhtar yahay waxaan baaq ugu dirayaa maarata in dhakhaatiirta ay xeebri ahaadaan qaar midaysan oo maaragtay inkastoo dhakhaatiirta imakaan dambe isku ay maleynaa inay gashay dhinaca siyaasadda ama dhinaca ganacsiga inaan caafimaadka loo fiirinin beeshikana maaragta loo isticmaalo si oo oo alla kacabsiga loogu adeego khaasatan anoo fursadan ka faa'idaysanayo anigoo jooga magaalada beledweyne waxaan aada iyo aada maaragtay aan ugu codsanayaa dhakhaatiirta ku nool magaalada beledweyne inay maaragtay ay midoobaan dalad samaystaan si ay gobolkooda ee wax ugu qabtaan dadka baahida caafimaadkayna baahida ugu diraan haddii dhakhaatiirta meeshayna ku midaysnayn nin walbaba oo loo kusoo jeesto ama meel kusoo jeesto waxaa umalaynaysa in caqabada ku imaanayso dadkii bukaanada ahaa oo maaragtay oo dhakhaatiirta kulley ka howlgasha soomaaliya guud ahaan iyo wasaaradda caafimaadka ee ka jirta soomaaliya ama wasaaradaha maamul goboleedka ahaato in la sameeyo kow horta xiriir joogto ah inkastoo hadda anaga wasaaradahadii anaga aan wada xiriirno waxaan kula talin lahaa marka xiriir joogtaha in la sameeyo wasaaradduna agab ay ugu yaraan facility daawooyinka wax ka yimaadeen ay wax ka keenaan yacni meeshaas uu ka dhaco markaas xiriir wanaagsan madaxweyne farmaajo weliba uu sideeray magaalada new york ee dalkaasi maraykanka cabdiraxmaan maxamed iyo qodobkaas nin faahfaahiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafduus hogaamiye oo ku qayb gala meertada toddobaatee afraad ee golo guud ee qaramada midoobe yaa mardhow deeriyey magaalada new york ee dalka maraykanka walibana miirasa ka dhawaaya ee danjirka qaramada midoobe ee soomaaliya abuukar beele madaxweynaha kalama ka jeediyi doona madallo kulmeeday hogaamiyaalka caalamka iyo oo meertada toddobaatee afraad ee qaramada midoobe la kalsoontayay reedan hojooka dadaalada waajirka ee lakadabar gooya waa saboolnimada baahyo walbarashada tayadle iyo ka hortagowka dhibaatooyinka isbedelka cimilada ajintaalka enkawen ee hogaamiyaalka caalamka iya ka qaramsada doona meertada toddobaatiya afraad ee golo qaramada midoobe iyo weliba aan ka muhiimsan hojooka fursado shaqo iyo siyaasadeed ee dhalinyarada halanhalowka olaada iyo khilaafka caalamiga ee kowi owka dhagaalo iyalyowka xuquuqda adanaka iyo madayowka dadaalada laka wajahawa argagaxisada xisbiga sheekh shariif owse kadigii firgelina oo markaasaytii waqtiyadan ka socdan dalka soomaaliya yuusuf sheekh aadan iyo qodobkani faahfaahiye xisbiga himilo garan oo hogaamiya madaxweynigii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed yawar ha ku saareen khayraadii shalay garoonka aadan cadde lankijeysidii shariif welibana xukuumadda soomaaliya yee ka eedaytay intiya sii wada go'doominta iyo faragelintii kahayta maamulada war ha kubayi xisbiga iyo lakasheegi intihii ee falkishalaya kakatay dowladda farmaajo hogaamiyaha intiisahay koo hadgudubka ee huquuqda ani socdowkii dastuurka soomaaliya iyo simnaanta muwaadiniinta xisbiga iyo sheegi intii tallaabahun yo kadhalada korto dowladda dhexe ee soomaaliya yee in adeegsadaasa muwaadiniinta haddii yee in ku fiirsana xisbiga himilo garan iyo madaxda dowladda ankabaagi intii oo kuwaan toogaan kutumashada sharciga dalka iyo ka xadgudubka xuquuqda muwaadiniinta iyo caburinta joogtada eh yoo aadiyeysadeen anka dambeyntii xisbiga iyo sheegi intii tallaabada anka habon yo ku qaado doonaan hayraadii shalay la saaray madaxweynigii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed qaar ku mid ee wargorodka soomaaliyeed iyo weliba booqashihii disanka seedana madaxweynihii hore ee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed imaam maxamed yuusuf ali imaam iyo ugaas maxamuud ali ugaas iyo madaxweyne shariif weliba iyo insheegana intii iyo ku hunyeen horsurumowkii lakasuubii wafdigii isu hogaamiyay ee usaka eedinay magaalada kismaayo welibana salimida sheegananti iyo dadaalo badan kabii doonana sidii lanhali lahaayay dhibaatooyinkii ka dhaladii hayraadii linjaysidii madaxweyne shariif maamulka hay-adda buubowka hawada soomaaliya iyo weliba guud ahaan ka dhawaaqday intii la roojii doona diyaaradaha seedayaan kismaayo iyo haankooyan garoonka magaalada kismaayo muddo sida maalin ee maamulka hay-adda iyo weliba isku wargeliyey shirkadda diyaaradaha intii la roojiyey buubowyaalka seedayaana waana seeda jiraan kismaayo laka bilaawa labaati sadiida bilung sebtembar ilaayo labaati lita bilo welibana muddadaasay la sheegay intii wal duulimaade in seeda korna kismaayo dowladda soomaaliya iyo weliba iyo horseetay intii laka qeyb gala calamasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed midoobe owse lakuwada almasaarsha intii usa ka dhiyi labaatii lita bilon magaaladaasay kismaayo khilaaf ka dheha surun dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland iyo hoogeysadahayo maalmoog inkasi dambeyn welibana ka dhaladay intii si tartiib ee langrooji dhammaan buubowyaalka madaxweynigii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed owse geeg warbaahinta kala hadali magaalada muqdisho iyo sheegay intii dowladda dhexe ee soomaaliya iyo ka hadgudubtii dastuurka dalka sheekh shariif iyo weliba uusa tilmaamay sababta lanka diiri kismaayo toobaalmarsan sharciga dalka islamarkaasna laga fadahayo intii dastuurka soomaaliya laka baalmari madaxweynigii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ankuweeri maamul goboleedyada asxaabta siyaasadda iyo bulshada soomaaliyeed intiiyo unsurman badbaadiyowka dalka weliba usraajhuumo ka muujiyay xaaladda soomaaliya ee geega welibaan us sheegay haddii lan surugna oo dhan badbaadina intee laga shilaayi doona urarka dhamaga bahi dowladda islaamka ee daa'ish iyo weliba iyo habandhigan sawirada dagaalamayaal ku hubaysanaayana guryaalka fudus islamarkaasna iyo sheegan intiiyo tababara ku qaadeen hirada ciidanka kataala buuralayda galgaal ee gobolka bari ururka iyo kabaahiyen sawirada bar iyo kilayena internetka oo iyo kafaafiyeen wararsho welibaan iyo sheegana intii ku hodan usub ee kooyan ka mid naqdo doonana daaisha daaishta ku howlgalaa soomaaliya ee dagaalka kala jirta dowladda soomaaliya welibaan iyo sheegana intii ciidanka usub ee ka tababardaayeen xirada dowladda soomaaliya oo iyo ka magac dareen tababar ciidan oo horey ka hoda lankadili dowladda maraykanka iyo dhowaan sheegdi inti iyo koronkii doonana dagaalamiyaalka hubaysan ee ka biirayaan ururka daish ee ka howlgalow soomaaliya dhinaga kale maamulka jubbaland iyo cambaarayaan dhacdadii shalay dhacdadii shalay linkijaysidii garoonka diyaaradaha mar madaweynihii hore ee dalka kaasoo dhanka hanjabi waana linku hanjabi garoonka hiloosa ambahafadaay magaalada kismaayo dowlad goleedka jubbaland weliba iyo sheegananti hanibaad iyo horsurumowle kale kahadoona sheekh shariifa owsa eteto ha ka horjeeda sharuucda iyo dastuurka dalka enyaala taasona madawiinaga muwaadinka soomaaliyeed xurriyadda ansiyaayaan inti seeda kora meel kasta waana safara kora meelusa fadowna ansafara kora siusa kacad qodobka labaati koowaada farqisha koowaad iyo lamaad ee dastuurka kameeldeerka ee dhinaga kale jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ka eedaytii intii maalmoog inkasi dambeeyeen lakalakahi mas-uuliyiintii oo shaqaalo maamulka jubbaland falalka bahsan sharciga sida hanjabaad unsuriyad iyo huriyada war-saxaafadeed hakubahi madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba laku hadalaayay hayraadii shalay lanjaysidii madaweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif hiluus ku wajahnayay magaalada kismaayo ee harunta gobolka dhexe jubbaland iyo si adag aan abaaraytay dhacdadii lanka hanjabaadii diyaaradii kismaayo ankabaha lahayti sheekh shariif iyo wafduusa hogaamiyay islamarkaasna lidiidii intii uusa diyaaradaasay fuula gebi ahaan buubta salamed ee jubbaland iyo madaxda dowladda soomaaliya ka eedaytay intii iyo ka takrifal aboodeed aan isticmaalayaan shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta shalgadiisan islamarkaasna maamulka hawdiyo aan adeegsadahayaan dana gaare oo siyaasadeed dhugunsadayaal warkii hamiinama idaacadda warsan iyo dhugunsadahaytan labaana ka tirsana arabta israa'il iyo taageerana madahii hore ee ciidamada israa'il beni jentas in uusa nagada ra-iisul wasaaraha lamaad weliba ha ka horjeedsadeen xildhibaanada bilyamin netanyahu intii uusa markala nagada ra-iisul wasaaraha israa'iil bilyamin netanyahu iyo jentas weliba hadda ka tartamahayaan sida iyo hanku dhisi lahaayeen isbahaysiyaal hogaamiyayan israa'iil lankii ka guulaysadan uusa nagada doona ra-iisul wasaaraha lamaad ee israa'il xisbiga ka tirsanyiin arabti israa'iil weliba sheegan antiyo fadeeyan inti hilkiyo ka geman netanyahu waa markii inku horeyti arabti israa'iil iyo taageeran shakhsiyaadka ra-iisul wasaare kanagdowka israa'iil tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan lamadii waa doorashadii guud ee lamaada kadheeda israa'iil sanadkan kadib markii bili abriil ee shal qaybsamaayana waana shalqiibsumow kokoyti isbahaysiga hadda taladahay waana lankabaaqi waana lankabaaqi intii doorasho la gobada dhugunsadayaal meelihiisa noo dhugunsahaytan weliba waa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhow mawjidii f m dhidhiirshay iyo siyeed siyeed dhabiisan lama meghartiisa mawjido gaagaaban s w aalada live streamka warkii hamingam iyo dhugunsadaaseen mahmuud ali cabdulaahi gaabshaa iyo warkaha saari cabdinaasir axmed madow iyo farsameeyay an oe maxamud nuur maxamed cabdulaahi faransa iyo siina dareeriyay intii usahwudi ka jiri warka intaa ka gebigebeeye warkun warkolamida intuuna reed hawdanku kulamaana weliba siinka tabaane sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu